xaafiladan ayaa ahaa mid ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay cilmiga kombiyuutarka oo noqonaya dufcaddii afaraad iyo shanaad ee ka aflaha macadka tababarada iyo tiknolojiyadda ee buundo waxaana kasoo qayb galay munaasabadan mas-uuliyiin ay ka mid yihiin maamulka degmada jowhar maamulada jaamacadaha waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha macadka iyo tababarada ee buundo cabdinaasir abuubakar cabdalla ayaa saxaafadda kaga warbixiyey habka ay casharada usoo qaateen ardaydan qalinjibinaysa
taariikhda macadka buundo sababtii macadka waxaa la asaasay decembar labada kun iyo toddobiyo tobankii kadib markii aan aragnay baahi dhanka tiknolojiyadda ee magaalada ka jirto ani ahaan shaksiyan magaaladan waxaan kusoo laabtay labada kun iyo lix iyo tobankii anigoo muddo sanad ah macalinka ah jaamacad ka mid a jaamacadaha magaalada ayaa waxaa ii soo baxday in ay jirto baahi loo qabo dhanka tiknolojiyadda sidaa awgeed sanad kadib waxaan isku daynay inaan aas-aasno maaxadka buundo magaca buundo dadka waxaa laga yaabaa inay si kale u fahmaan waxaan ugu magacdarnay buundo waxaa waaye inay ogaadaan bulshada inuu yahay macadka macad ee bulshada ay leeyihiin sababtoo ah waxaa la dhihi jiray magac hore ee magaaladan jowhar hadda la dhaho waxaa la dhihi jiray ewel villaggio duga de labrosi kadibna waxaa la dhihi jiray magaca buundo meeshaasaa ka keenay magaca intaas kadib haddii aan ka hadlo marka waxyaabaha ama qeybaha uu ka kooban yahay macadka buundo wuxuu leeyahay qeyb cilmi baarisa qeyb tababaro ardayda jaamacadaha iyo tababaro macalimiinta iyo sidoo kale tababaro ardayda dugsiyada sara iyo sidoo kale tababar habka online-ka intaa markaa ka soo tagno waxyaabaha kuwa macadka aan ku bilaabna waxay ahayd tiknolojiyadda keliya laakiin hadda
maamulaha jaamacadda zamzam faraceeda jowhar maxamed axmed maxamuud ayaa ardaygii kaalinta koowaad ka gala macadka buundo wuxuu u ballan qaaday in uu sii doono fursad waxbarasho lacag la-aan ah waa waktiga waktiga ugu adag haddaba macnaa markaad wax soo baranaysay dis natin waa markii hadda loo fiiriyo maxaa yeelay hadda waxaa la joogaa xilliga wax qabanaysa waxaa laga yaabaa inaa galaaska sekweda laga yaabaa waxaa laga yaabaa xiisooyinka iyo waxbarashada in ahmiyad siinin hadda laakiin waxaa ku daba taalla shahaado shahaadadaas waxay caddaynaya aqoonta aad leedahay meel walbaad tagta waxay tahay inaad wax qabato haddaad wax baran wax ma qaban kartid soo marka waxaan rabaa fursaddan anigu ka faa'iidaysanaayo waxaan rabaa ardayda sanadkaa soo qalinjibisay si isla midan haddana usoo qalinjibi ka soo qalinjibinaysa iskuulaadka magaalada jowhar ardaygii sanadkan soo qalinjibiyey ee kaalinta koowaad ka gala macadka buundo jaacadda zamzam waxay ugu daqday scholarship oo ah free inuu free wax ku barto arday kaalinta koowaad galay waxaa rabaa inuu fursaddan ka faa'iidaysanaayo taas waxaa wadaaga ardaydo dhan haddii qofka kaalinta koowaad galay uu noqdo qof gabara oo sanadkaas soo qalinjibiyey free maahan waxaa sii doonaa buwaagta wax ku gala doonta insha allah lacagta anaga ka bixi doonno aadaa umahadsantihiin duqa magaalada jowhar saalax muudi cali ayaa ardayda ugu baaqay inay ku dadaalaan waxbarashada
waxay ugu qornaay ramkii iyo ramkii iyo romkii waxay igu qornaayeen meeshii laabtoogeygii dhexdiisa maxaan ka wadaa ram iyo rom maxaan ka wadaa idinkaa bartay anigu ma baran lakiin idinkaa barta maa ram waxaan ka wadaa rom waxaan ka wadaa r o m maho read only memory waa qaadad soo maa waxaa qaadatay kale ram oo aan ka wado redam axis memory waa laba qaybo ka mid ah kombyuutarka ku jirta soomaa anu maa qaadaa iyo qaadaa lagu baray waxaa laga rabaa marka inaad sidaas u qabato waxaan u barna fiir ram rom annagaa saasaan u baranayni si aan macnaha un qabanno maskaxda aan u gelinno iyo kaa naqan buugga igu qornaa iyo meesha igu qornaad iyo kaa naqanne maskaxda ku qaad macadka tababarada iyo tiknolojiyadda ee buundo ayaa dadaal badan ku bixiya sanad kasta ardayda magaalada jowhar kuwaasi oo laga caawiyo barashada iyo xirfadda kombiyuutarka